waxa weeye hadda dadkiiba qoys qoys u soo xarooda ma garat wax haatan dada oo xigto inay helaan maahane wax u gurmada iyo wax mataqaanaa aan wax u qabtaana ma jiraan hay-adaha walfish hay-adda la yidhaahdaa biyo u dhaamisa tobankii qoysba meel bay isugu geysaa nuur biyaa baa loo geeyaa gobolkan mudug la yidhaahdo gaalkacyo waxa weeye waa gobol la ilaawey waa gobol la ilaawey puntlandna kama tirsana meelana kama tirsana waxa weeye waa la ilaawey marka dee ilaahay ma ilaawin laakiin biniaadmi ahaan waa ilaawey wasiiradu madhe ma dhaafaan wasiirada puntland ma dhaafaan meesha la yidhaahdo labiyo labaatanaad iyo rabaable ee darayle darayle ma dhaafaan ayaday ku eg yihiin muxuu ahaa wasiirka maxaa loo doortay waxaa loo doortay inuu dadkiisa og yahay puntland haddii la maqlo waxa weeye waa shacabka dadweynaha xukuumaduna waa puntland marka labadaa meelood bayna dhaafayn wasiiradu waxba kama oga dadka iyo dalka ma garat marka sidaa darteed baa arrimuhu waa soo adkaanayaan waktiguna waa adag yahay ilaahay deeqiisaanu sugaynaa wakti abaaraadna waa lagu jiraa dadkuna waa dhiban yahay markan macaashada cun lahaa buu laayahay ilaahay ha uu gargaaro gargaar rabbi baa laga sugayaa wax hay-adaana hay-adda la yidhaha wolfish baa biyaha u dhaamisa weli lama arag meel wasiiradii iyo dowladdii ka maqan tahay hay-ada u dhaaminaysa ajnabigii waa la arkay ilaa waxay dhanyihiin konton qoys waa gaaraan konton qoys waa gaaraan xaarisaa laysugu ururiya baraag biyo loogu shubay qawl baa laysugu ururiyey oo biyo loogu shubay baag waxaa laysugu ururiyey meesha la yidhaahdo yeyle waxaa laysugu ururiyey meesha la yidhaahdo reydable dhul badan bay ku firiqsan yihiin dhul badan baa biyaha loogu teeleeyaa hay-addaas wolfish keentay qaar lagua arko halool baa ag taagan caruurta cadays looga liso qaarna waxaa u haray ari labaatan labaatan ama soddon soddon oo moordiya oo xaaladiisu halkaa marayso baa u haray dadka qutul duruuriga waxay ka helaan xigtadooda ehelkooda bay ka helaan wax maamul la yidhaahdo ama dawlad la yidhaahdo ama muxuu ahaa la yidhahdo puntland oo dawlada xukuumadeeda aan shacabka ahayn waxba kama helaan puntland waxaan ugu baaqayaa qof dadkiisa ilaawey haddii xukuumada ma hayn karo xukuumada ma hayo ma hayn karo oo sababtoo ah dadkiisiba waa ilaawey xukun ma hayn karaan mar haddii aan wasiiradu dhex marayn ilaa dawladii soomaaliya anigu dhex mari jiray oo arki jiray wasiiradu waktigaasoo kale markay dhacaan waxay mari jireen dhulka siduu u kala liitay arki jireen marka muxuu ahaa wax aan ugu baaqayo hay-adaha islaamka u baaqayaa iyo hay-adaha